aad baad u mahadsan tahay maxamed ciise ciidamada yuhuudda ayaa marinka khaze ka geystay weeraro kala duwan oo soobay khasaare nafeeda wararkii naga soo gaaraya marinka khaze ayaa ku warmaya in ciidamada yuhuudda ay halkaasi ka bilaabeen dhaqdhaqaaqyo milatari iyagoo iminka weerar asaasina ay ka geysteen marinka khaze ay ku shahiideen laba ruuxoo falastiiniyiin ah sidoo kale diyaaradaha nooca qumatiga u kaca ee ciidamada yuhuudda gantaal ay kusoo tuureen magaalada khanyunis ayaa lagu waramayaa inay ku dhaawacmeen saddex ruux oo shacab riid ah kana mid ah dadka ku dhaqan magaalada tani markii uu dhaqangalay heshiiska xabad joojinta marinka khaza sagaal iyo tobankii bishii lasoo dhaafay ilaa iyo iminka waxay ciidamada yuhuudda marinka khaza ku dileen boqol toban iyo lix ruux oo shacab ah halkii ay dhaawaci kala duwan soo gaarsiiyeen boqol hal ruux oo kale wararka ka imaanaya marinka khaza ayaa waxay sidoo kale sheegayaan inuu idlaaday heshiiska xabad joojinta wejigiisa koowaad iyadoo si aada looga walaacsan yahay waxa xigi doonaa maadaamaan si dhammaystiran loo wada gaarin heshiiska wejigiisa labaada waxaa loogu yeedha midooda yurub ayaa ka hadlay bahdilkii israeliska ku qabsaday aqalka cad waxaa kulan deg deg a oo arrinkaasi looga soo horjeedo yeeshay madaxda siyaasiyiinta arrimaha dibadda midooda yurub madaxa siyaasiyiinta arrimaha dibadda ee midooda yurub haweenida lagu magacaabo kaaja kalas ayaa waxay si aada uga soo horjeesatay falkaan wanaagsaneyn ee uu trump kula dhaqaaqay dhigiisa ukrain waxayna carabka ku adkaysay in arrintan uu sameeyey ay tahay mid iyaga qudhowda kusoo socotaa waxayna ku baaqday in hadda loo baahan yahay hogaamiye cusub ukrain waa yurub waana garab taagannahay kor ayaana u qaadi doonaa taageerada aan siinayna mar walba wayna sii wadi doonaan inay la dagaalamaan gardarada ayay tiri haweeneydanu u muuqata mid weerar afkaa ku qaadaysa madaxweynaha maraykanka donald trump weerar loo adeegsaday toorre ayaa ka dhacay dhulka yuhuud xooga ku haysato ee falastiin dhulka ay yuhuudda xooga ku haysato ayaa lagu soo waramayaa inuu ka dhacay weerar loo adeegsaday toorrey oo sababay khasaare kala duwan oo gaaray yuhuudda xaqiidiinta ah warbaahinta sahaynada ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay khasaaraha rasmiga ee weerarka ka dhashay wargeeska israa'iil hayoom ayaa sheegay in afar qof ay ku dhaawacmeen weerarkan toorreyda ah halkii idaacadda ku hadasha afka maamulka yuhuuddan ee sheegtay in lix qofood ay ku dhaawacmeen weerarkan toorreyda oo ka dhacay bostajada baskii u dhow suuqa laga dukaamaystay xayfa booliiska yuhuudda iyaguna waxay sheegeen inay wadaan baaritaan ay ku sameynayaan weerarkani ugu dambayntii dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay weerar gaari jirsinna oo ka dhacay dalka jarmalka wararkii naga soo gaaraya dalka jarmalka ee qaaradda yurub ayaa tibaaxaya in weerar gaari jirsinna uu maanta ka dhacay dalkaasi kaasoo sababay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jiraa booliiska dalkaasi ayaa sheegay in hal qof uu ku dhintay tiro kalena ay dhaawacyo halisaa soo gaareen kadib markii ruux uu gaari jirsiiyey dad ku sugnaa magaalada muhayim ee koonfur galbeed dalkaasi waxaan xaqiijinay in gaariga uu dhex jiray dad badan oo ku sugnaa muhayim hal qofna uu ku dhintay ayuu yidhi afayan u hadlay booliiska jarmalka isagoo intaa ku daray in howlgal baaritaanna uu socdo kadib dhacdadan ilaa iminkan ay soo xidhin hal ruux oo keliya ah wararkii caalamka dhegaystayaal caawa waa naga intaa